إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبchm بإحsان إlى yوم الdin وbعd waxaan kusoo jirnay kitaabkii الraxbiya fi cilmi الfaraa'id waxaan soo gaarnay baabu lmusharaka matniga ayaan laqbaynay sharaxa waxaa noo dhimanaa sibdulmaardiniga aqulu waxaan leeyahay yihi sibdulmaardiniga suuraة اlmushtaraka masalada la wadaagsado suuraddeeda waxa weeye an tukhalifa mra'aة in islaanu ka tagto zawjan nin qabay iyo wa umman hooyo iyo wa cadadan tiro oo min owlaadil ummi caruurtii meydka ku hooyadaaheed ah ithnayna laba iyo faakthara wax ka badan wamin wa min al ikhwati walaalihii xaggoodana waa inay ka tagto walaalihii al ashiqaa'i ee meydka ku aabiya hooyaha akhan walaal waaxidan keligiisa iyo faakthara wax ka badan sawaa-un waa isku mid kaana macahu la jirkiisa ina inuu yahay ow amase macahum hadday badan yihiin inuu la jirto uktun shaqiiqa walaalku aabiyahooyo ow akharu ama wax ka badan ow lam yakun iyo inaysan ahayn fa ina alfuruuda maxaa yeelay faradyaalku fiiha masaladaas lasoo sheegay ama suuraddaas tastakriqu way dhammaysanaydaa adtarikata tarikada lisawji sawjka waxaa u sugnaaday annisu nis walil ummi hooyada waxaa u sugnaaday asudusu sudus wali wlaadi l ummi hooyada carruurteedana waxaa usugnaay athuluthu thuluth marka arkaantaasaa shardi ah intaas haddii wax isbedelaan masaladu masaladii maaha waxaa shardi ah inay meesha joogto inuu joogo zawj oo nis leh iyo um marka umtaas waxaa bedeli kara jadda maxaa yaele umtu sudus ay leedahay jaddaduna sudus ay yeelaan waxba isbedeli maayaan waa isku mid waa rugni labaad rugniga saddexaadna waxa weeyaan cadadan min awlaadi lum awlaadul umku inay cadad yihiin si ay thuluth u qaataan macnaha laba waa inay dhan yihiin waa laba iyo wixii ka badan waana in akh shaqiiquhu joogo ugu yaraan akh shaqiiqa iyo wixii ka badan akh shaqiiqa laba shaqiiq gabdho iyo wiilal ashiqaa marka wuxuu yidhi falqiyaasu qiyaasku oo faraa-idku wuxuu keenayey suquudul ikhwati walaaluhu inay dhacaan walaalaha al ashiqaau ee meydka ku aabiya hooyada cafwan falqiyaasu qiyaasku wuxuu keenayay suquudul ikhwa walaalaha dhicitaankooda walaalaha al ashiqaa'i ee meydka ku aabiya hooya liannahum walaalahaasu casabatun weeye wa bihi dhicitaankaasu qaala abuu xaniifa yidhi iyo wa axmed ibnu xambal wa ruwiya can ishaaficiyina waa laga wariyey inuu madhabkaas maray walmadhabulmuctamadu laakiin madhabka la cuskado canhum shaafici xaggiisa laga cuskada ee qawiga ah an yujcaluu waa in laga yeelo kulluhum walaalaha dhammaantood kuwii meydka ku hooyada iyo kuwii ku aabiya hooyada ahaa owlaada ummin waladul um in laga dhigo oo lagu xisaabiyo lishtiraakihim liajli ishtiraakihim wadaagsiga ay wadaagsadaan daraaddeeda fil idlaa-i soo dhowaanshada bilummi lagu soo dhowaado wa tulqa waa la laaqi yeelayaa qaraabatu labi aabbaha qaraabadiisii fii xaqi alcasabati casabada xaqooda casabada ashaqiiqi ee shaqiiqa ah waaxidan mid kaana ahaaye oo ogtar ama wax ka badan aabbihii waa la iska macno tirin kulligood maadaama ay meydka ku hooyo yihiin waxaa laga soo qaadin waladul um xataa laa yasquda si uusan u dhicin akha shaqiiqa ah wa yuqsamu waa la qaybinaa huluthu tarikati tarikada huludkeedii alladii huluthu tarikihi huwa fardu owlaadulummi owlaadu umka faradkooda ahaa calayhim waxaa loo qaybin calayhim owlaadul umka iyo wa calaa cadadi lashiqaa'i kuwa ku aabiya hooyada cadadkooda iyo wa calaa cadadi ru'uusihim wa calaa cadadi lashiqaa'i ayaa loo qaybin iyo wa calaa cadadi wa calaa cadadi lashiqaa'i kuwa ku aabiya hooyada madax tiriskooda iyo kuwan waladulumka madax tiriskooda loo qaybin calaa cadadi ru-uusihim madax tirisana loogu wada qaybin dhammaantood calayhimta waxaa loo celin waladulumka wa calaa cadadi ashiqaaina waa kuwii ku abiya hooyadaha calaa cadadi ru-uusihim madax tirisa loogu qaybin dhammaantood yastawi waxaa ku sinaanaya fiih dhexdiisa adakaru kan labya walunhaa midda dhadig min alfariqeyn labada kooxoodba wa bihi xukunkaasu qaala yidhi almaali wa bihi xukunkaasu qaala maalik yidhi iyo wa ahlulmadiina iyo walbasra iyo washaam wa qowluhu uu yidhi wajcal ka dhig abaahum aabahood xajaran dhagax dhagaxaasoo filyami badda lagu turay eey ka-annahu lam yakun sida isagoon jirin ka dhig oo aabbaha waxbaha fiirinin wa ashaara bihi hadalkaas wuxuuna ku ishaaray ilaa maa wixii ruwiya la wari ilaa maa shaygii rawa shaaficiyu shaafici uu wariyey min ana alashiqaa'a caruurta meydka ku aabiya hooyada qaaluu inay ku yidhahdeen cumara markii horeeto inta faraa-idki waxaa la masladan xukmiyey uu afar taan iyagoo meesha jooga rugni ayuu xukmiyey markaasuu asxaabulfuruudku masaladii u qaybiyey maalkii ashiqadiina waa qaybiyey waa qadiyey oo waxba ma siin markii labaada loo keenay xukun kaleeto sanadii dambe wuxuu damcay sidii oo kale inuu xukmiyo oo nisna uu zawjka siiyo ummadana uu siiyo waxa weeyaan sudus labada soo hartayna waa thulithu thulithkana owladulumka u siiya ashiqadana uu yidhahdo casabatin casabana haddii ay ahlulfaradku dhammaystaan maalka waa dhacane dhaca saas markuu damca inuu qaybiyo ayay waxa weeyaan doodan ku doodeen ashiqadii wa ashaara bihi wuxuu ku ishaaray qowlkaas ilaa maakii rawa shaaficiyu shaafici uu wariyey min ana alashiqaa maydka kuwii ka abyo hooyadaha qaaluu inay ku yidhahdeen licumara lamaa araada markuu doonay isqaadan rididooda yaa amiira almu'miniin amiir almu'miniin ow hab ka soo qaad ana abaanaa aabeen kaana xajiran dhagax inuu ahaa dhagaxaasoo mulqan lagu tuuray filyami badda wa fii riwaayatin kaana ximaaran dameer inuu ahaa ka soo qaad alaysad ummunaa waaxida war hooyadeen miyaysan isku mid ahayn caruurtan waladul umkaa waxa ay ku qaadanayaan suduska miyaysan ahayn in waxa weeyaan ay meydka ku hooyo yihiin annaguna meydka ku hooyaana marka meydka ku hooyanimada haddii wax lagu qaadanaa annaguna ku hooyaana ee wax nagu sii taasi la sheegaa fastaxsana wuu wanaagsanaaday daalika arrinkaas cumar wa qadaa baynahum wuxuu ku kala xugmay bitashriiki wadaajin walidaalika sidaas daraaddeed a tulaqabu lagu naynaasaa masaladan bilyamiya wa bilxajariya wa bilximaariya aydan walow kaana hadduu ahaa lahaa badela alummi hooyada bedelkeeda jaddatun ayeeyo hadday joogi lahayd lam yakhtalif alxukmu xukunku isma khilaafeen walow kaana awlaadulummi hadday ahaa lahayn waaxidan mid lam takun ma ahaateen masaladu mushtarakatan mid la wadaagsado waa licadamlistiqraaqi waxa weeyaan dhammaysiga oo asxaabulfuruudku ay dhammaysanayeen masalada ayaa la weylaha marka masalatulmusharaka waa sidaas intaas markaan joogno wax yar ayaan ku tacliiqinaynaa marka mas'alada tacliiqaasuna wuxuu yahay mas'aladan sidaas ay mareen shaaficiyada iyo maalikiyada waad aragtaan waxaan kaleeto aragtaa sida ay mareen labada madhab oo kaleeto oo xanaabilada iyo xanafiyada sida raajixa ah marka la fiiriyo xagga adilada waa sida xanaabilada iyo ay mareen waxa weeyaan xanafiyada oo ah in masaladu markay sidaas oo kale tahay ashiqadu ay dhacaan oo waxba la siin oo waladul umku ay qaataan adilada marka la fiiriyo waa nuucaas saddex ayaana dhinacan ka tusaalaynaynaa oo tarjiixa ah oon ku rajaxayno tan koowaad allah subxaanahu wa tacaala alikhwa lium thuludka isagaa siiyey alle binasi lqur-aan ilah wuxuu yihi wain kaana rajulun yuurahu kalaalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli waaxidin minhuma sudus ilaahay weyna subxana wa tacala wuxuu leeyay carruurta meydka ku aabiyo hooyaa maahan waa kuwa ku hooyada kaliya ah fiiri carruurta ku hooyada ah meydka hadday mid ka badan yihiin thuluth ha wadaagsadeen maanta thuludkoodii haddaan gelinno waxa weeyaan ikhwada oo ashiqada ah ayagii ma wadaagsan xukunkii alla sheegay siduu ahaana uma aanaan fulin ee waxaa la wadaagsaday waxa weeyaan ashiqadii ilaahayna wuxuu leeya ayaga kaliya kuwa meydka ku hooyada kaliyu ha wadaagsaneen marka xukunkaas cad waa khilaafsanta wejka kale ilaahay subxaanahu wa tacaala waladulumka xukunkooda wuxuu ku sheegay aayadda kalaalada ee suuratu nisaa ee awalka uga jirto walakum dhexdeedu ku sheegay xukunka abaweynka oo meydka kuwa ku aabiyo hooyaana ilaahay wuxuu ku sheegay aayadda kalaalada ee ugu dambayda suuratu nisaa ilaahay waa kala saaray labadoodu inaysan shaqo isku lahayn midba si uu wax u dhaxlo haddii la yidhaha wadaagsada waxa weeyaan waa jamcun bayna maa faraqa allahu wax ilaahay kala geeyey oo aan jamcayna weeye sidaasaa ka imaanayda tan saddexaad oo lagu rajaxaya waxay tahay waladul umka waladul umka wuxuu ka mid yahay min asxaabi alfuruud almuqadara weligiis casaba ma noqdo waladul abaweynkana casabaduu ka mid yahay weligood ahlulfarad ma noqdaan nabigana wuxuu yihi sala allahu caleyh wasalam alxiqu lfaraa'ida biahla famaa baqiya alxiqu lfaraa'ida biahliha famaa baqiya faliwlaa rajulin dakarin ahlulfaraa'idka wuxooda siiya markaad siidaan waxaa soo haraan ninka ugu dhow oo waxa weeyaan rag ah siiya oo casabada mas'aladan waxa weeyaan faraa'iddii waxba sooma reebin waxba maadaama aysan soo reebin waxay ahayd inay dhacaan lama yeelin ahlulfaraa'idkii ayaa waxoodii lala siiyey taasu marka waa khilaaf xadiiskii la khilaafay calaa kulli xaal masalada sida raajixa waa sidaas laakiin culummadu waxay yidhaahdaan tarjiixa nadariga ah iyo tadbiiqa waaqica farqiga u dhexeeya mas'alada hadday sidaas ayadoo kula raajaxsan waxaa dhici karta haddana in hadda la xukmiyo waaqica dhexdiisa aad ka xukmida inaysan suurtagal ahayn sababta waxay tahay masaladan sida caanbaxday madhabkaana ku faafay wadankan aan joogno kale masalatu musharaka la yidhaahda haddaad maanta inta qola kuu timaado aada walaalihii meydka ku abiyo hooyadaha qadido iyadoo masaladu noocaana wadaadka ugu horeeya u tagaan wuxuu leeyahay olla oo ma masalatu lmusharaku wadaadku gara waayay si alla u galay waa masale caanoo la yaqaano war maalka waa la leedihiin dhib badanaa ka dhacaya marka maadaama ay saas tahay hadday kula raajaxsanaatood sidaas u aragto mana kuu banaana mas'ale aada u aragto si inay raajix u tahay si aad aragto inaysan raajix inaad uxukmida kuma banaana waxa kaliyaho marka aad kuu faa-iideynayda waxay tahay adigu inaad ka badbaado inaad khadda aas ku dhacdo oo adiga hadday masaladu noocaan oo kale ah kuu timaado aad ka wareegsatood tidhaahdo waxa weya war orod raadso culumo kale sida ugu dhowo dawadeedana waa sidaas marka masaladaas waa inaad ogaato baabkaasna intaasaan uga baxayna wallahu aclam waxaan kusoo jirnay kitaabkii alraxbiya fi cilmi lfaraa'id waxaan soo gaarnay baabu miiraathi ljaddi walikhwa baabu miiraathi ljaddi walikhwa walaalihii iyo awowgii dhaxalkoodii baabkoodii hada maxaluhu baabkan baab aada u dhib badan oo abwaabta ugu dhibka badan kamid ah marka ugu dhibka badan oo kamid yahay xagga ikhtilaafka masaa-ilka faraaid waa laisku khilaafo ilaa oo xataa selafka gobolkood ay meelo adag geeyeen oo yidhaahdaan ajra-ukum cala annaari ajra-ukum calaa qismi ljad naarta qofka in kugu dhiiro og waa qofka waxa wayan ku dhiiradaa awowan wax u qaybinaya walaalo halkaasay gaarsiiyeen qaarna waxay yihahdeen man sarahu an yaktaxima calaa jaraasiimi jahannama falyaqdi bayna aljaddi walikhwa qofka ku faraxsan inuu jaraasiim jaraasiimta asalka wey asalkan jahanamo inuu waxa weeyaan jiiro oo isku tuuro qofka ku faraxsan ha kala xukmiyo awow iyo walaal marka waa shido sababtoo ah dhaxalku wax caadiya maaha waa shay waxay yidhahdaan culummadu aan ilaahay u wakiilan subxaana wa tacaala malag muqaraba iyo nabi mursal inuu asagaa kala xukmiyo faraa-idka waxa weyan masaa'ilkiisa waa mansuusa mas'aladan marka imaa inaad qadido qofaan inuu qado lahayn wa imaa inaad sido qof uusan wuxuusan mudnayn wa imaa inaad waxa weye wixi uu mudnaa wax kamida ka dhinto intuba waa suurtagalay tahay maadaama aad la isku khilaafay marka aaday u imtixaan badan tahay wax yar marka xaashiyatulbaqarigan wax yar marka hore bar aragno baabu wuxuu ka yidhi xoogaa ikhtilaafka wax yar suuradaasi aan uga helno markaan suuradaas helno kadib kitaabka waxaan akrinayna hoon laqbaynaynaa kitaabki aan awal akrinayno dee nadmigii raxbiyada iyo sharxii markaan dhammayno haddii alla idmo aan markaas wixii tarjiix aan u aragno aan markaas raacsiinayno marka marka hore bcalaamatulbaqariga bal xaashiyadaas aan eegno wuxuu yihi baabu miiraathi ljaddi walikhwa qowluhu uu yihi baabu ljaddi walikhwa ay fi bayaani xukmihim xalat alijtimaac baabkan wuxuu ka hadlaa xukunkooda in la caddeeyo markay kulmaan wa amaa xukmuhu wa amaa xukmuhu awowa xukunkiisa munfaridan xaaliya mid ka gooni noqday canhum iyo wa xukmuhum ikhwada xukunkooda munfaridiina xaalay yihiin kuwa ka gooni noqday canhu faqad taqadama kaas waa noo soo hormaray awowna waa naqaanaa meeshuu ku jiro casabada meeshuu kasoo gala saddex xaaluu leeyahy waana soo ogaana ikhwadana waa soo ogaana casaba ayay soo galaan meel kale sooma galaan casabay soo galaan oo ah weliba casabatun binafsi waa soo ogaana iyagana iyo marka sida looga horeeya inta ka horeeya oo waxaa ka horreeday jihat lbunuwa iyo jihat lubuwa jihat lbunuwa iyo jihat lubuwa ka horreeday waclam ogo wuu yidhi ana aljadda awowga iyo walikhwata walaalaha lam yarid kuma soo aroorin fiihim dhexdooda shay-un shay shaygaasu meel kitaabi ka mid a walaa min asunna wa inamaa habata xukmun waa sugnaaday bijtihaadi biijtihaadi saxaaba saxaabada ijtihaadkooda radia allahu canhu mathalan marka fiir waatana masalada famadhabu imaami abi bakr sidiiq abubakr sidiiq radia allahu canhu imaamkaas madhabkiisa iyo wabni cabaasin cabdullahi bni cabaas radia allahu canhuma iyo wa jamaacatin koox oo min asaxaabati ka mid a iyo wataabiciina radia allahu canhum iyo waman tabican dadkii raacay wadalika mithaalkii ka abi xaniifa oo kale waaye walmuzani oo kale waaye wabni surayj waaye oo shaaficiyadii ah wabni luban waaye wa gayrihim raximahum llahu tacaala ana aljadda awowgu kal abi aabuu la mid yahay fayaxjubu waa xijaaba alikhwata walaalaha mutlaqan kala qaad la-aan wahaadaa kaas huwa almuftaa bihi waa midka la fadwooda cinda alxanafiya masaladaas waa mid abubakar radia allahu tacala canhu iyo cabdullaahi bni cabaas iyo koox jamaacada ka mid a bukhaarigana matnigu ku taallaa wuxuu leeyahay waktigii abubakar lama hayo qof khilaafsanaa lama hayo waxay leeyihiin wuxuu la mid yahay aabbaha
aabuhu lamid yahay aabuu la mid yahay waa xijaaba marka dhibba male aabe awoowena saddexdii xaaluu lahaa waad ogaad marka baabkan oo dhan ba looma baahno ayaga baabkan oo dhib badanaa cinda alxanafiya maba loo baahno iyo raggaas a'imada shaaficiyada ee waddadaas maray waddadaas raggaas ee musani iyo msurage iyo looma baahno ayaga mar haddaad waddada abubakar ka baxdo wa madhabu limaami cali iyo wa zayd ibnu thaabit iyo wabni mascuudin radia allahu canhum saddexdaas saxaabiy annahum ayagu yarawna waxay arkaan calaa tafsiirin maca tafsiirin iyadoo la jiro iyo wakhilaafin saddexdooda isma waafaqsana oo saddexdoodu ma qabaan qaabka kitaabkan aan u arki doonno loo sharxi doono mas'alada jad maca alikhwa la yidhaahdo qaabkaas in wax loo dhaxla ma qabaan saddexdooda zayd unbaa qaba marka calaa tafsiilin wa khilaafin iyo wa madhabu lima wuxuu yihi wa madhabu limaami cali wa zayd ibni thaabit wa bni mascuudin radia allahu canhum anahum ayagu yarihuuna way dhaxal siinayaan ikhwada wey ikhwaday dhaxal siinayaan maca aljad macnaha calaa tafsiilin wakhilaaf tafsiil iyo khilaafaa laakiin ku jira wa madhabu limaami zayd marka huwa madhabu a'imati halaata saddexda madhab waxa weeyaan madhabkooda weeye saddexda madhab waxa weeyaan waa maalik iyo shaafici iyo qowlka raajixa ah ee ama haabitka ah ee axmed ibn xambal axmed ibn xambal waa la isku haystaa ma wuxuu la socdaa xanafiyada qowlkooda marka laba qowla laga soo naqliya axmed ibn xambal qowl oo shaafiiy kula socdo shaaficiyada iyo qowl ah xanaabilada oo madhabka abubakar uu ku maray marka saddexdaas wawaafaqan waxaa kaloo kusii waafaqay calaa dalika maxamed ibn xasan ashaybani iyo wa abu yuusuf labadii saaxiba saaxiba abi xaniifa iyo waljumhuur walaakin hada alkhilaafu inamaa kana fi zamani lmujtahidiin u ahaa kuye wa ama alaana kuye faqad dubita alxukmu xukunkii waa la dabdiyey wastaqara waa sugnaaday cinda alfardiyiin laa yusaadu fiihi lama siyaadiyo walaa yunqasu canhu lakin khilaaf ma suulin hadda culummada qarnigan waa alifaydaa sidaanay khilaafka inta usoo naqliyaan ay weliba iskuna khilaafaan markaasi bal waxay rajaxaan madhabka abubakar in badan oo muxaqiqiinta kamidu madhabka abu xaniifa oo madhabka abubakar ah asalkii madhabkaas abubakar ayay rajaxaan marka khilaaf suulay ma jiro kolleyba taas un xaqiiqa marka intaas waxay ahayd si guud in loo ogaado un waxa weeyaan mas'alada asalkeeda ikhtilaafka ku jira kadib nadmiga wanabtadi lana bima aradnaa fi ljaddi walikhwati id wacadnaa faalqi naxwa ma aqulu samca wajmac xawaashiya alkalimaati jamca wanabtadi waa bilaabaynaa alana haddeer bimaakii aradna aan doonnay iiraadahu soo aroorintiisa weeye wixii aan rabnay inaan soo aroorino filjaddi awowga aan ku soo aroorino iyo walikhwati walaalaha id ciladaasuna waxay tahay wacadna waa ballan qaadno ballan qaadaan samaynay oo waxaan idhi wa xukmuhum wa xukm wa xukmuhu wa xukmuhum saya'tii mukamala albayaanaati fi lxaalaati mukamala albayaani fi lxaalaati marka waa ballan qaadno wuxuu yihi wanabtadi wanabtadi-u ay aheedee liajli daruurati shicr ayaa hamsadii loo xadfay wanabtadi waa bilaabayna alana haddeer bimaa kii aradna aan doonnay iiraadahu soo aroorintiisa wixii aan rabnay inaan ku soo aroorino haddaan bilaabaynaa filjaddi awowga aan ku soo aroorino iyo walikhwati walaalaha id cille wacadna waa ballan qaadna inaan waxa weeyaan walaalaha iyo awowga arrintooda caddaynayna fa alqi rid marka asamca maqalka naxwa maa aquulu hadalka aan leeyahay xaggiisa jihadiisa hadalka aan leeyahay jihadiisa maqalkaaga usoo rid fa alqi rid asamca maqalka naxwa maa aquulu hadalka aan leeyahay xaggiisa usoo rido aada u dhegayso maxaa yeele waa masale aada u muhiima marka in ihtimaam la siiyo iyo ku dadaalid ay u baahan tahay wajmac kulmi xawaashiya alkalimaati kelimooyinka dhinacyadooda jamcan kulmin kulmi wajmac kulmi xawaashiya alkalimaati kelimooyinka dhicyadooda hal dhinaca ka qabsane jamcan kulmin kulmi oo hadalka aan kuu sheegayo iyo axwaasha aan sheegi doono iyo kaa kala baxsan kulli isku soo kulmi oo waxa weeyaan waa inaad isku daydaa inaad ixaaddaydo waa iska muqadima intaana hadda faraaid masale ku saabsan maan waa gogol dhig un tamhiid waa aqulu waxaan leeyahay uu yidhi sharaca wuxuu gudagalay naadimku fii bayaani xukmi اljaddi awowga xukunkiisa caddayntiisa iyo walikhwati walaalaha liannahu naadimku wacadda waa ballan qaaday bihi bayaankaas fii maa meel shay ayuu ku ballan qaaday sabaqa soo hormaray biqowlihi qowlkiisuna ku ballan qaaday uu yidhi wa xukmuhu awowga xukunkiisa iyo wa xukmuhum walaalaha xukunkoodu sayati waa imaan doonaan mukamal albayaani caddayntiisa xaalu yahay mid la dhamaystiray fi lxaalaati xaaladaha walmuraadu ujeedada bilkhwati walaalaha loola jeeda jaddu maca alikhwa tanaa muhiima walmuraadu ujeedada bilkhwati walaalaha loola jeedaa aljinsu waa jinsi liyashmala si uu u kulmiyo alakha alwaaxida walaalka keligiisa iyo wal aktara kuwa badan marka lagu leeyay jad maca alikhwa waa un jad iyo un walaal ama walaalo walaalahaas waxay noqon karaan hal wiil waxay noqon karaan toban wiil ooleel badan waxay noqon karaan hal gabar waxay noqon karaan gabdho badan waxay noqon karaan gabdho iyo wiil isku darsa waxay noqon karaan kuwa meydka ku aabi hooya iyo waxay noqon karaan kuwa ku hooy ku aaba kuwii ku hooyadaas sooma galaan maxaa yl waa soo ogaanay lixdii xijaabayday awowhu ka mid aha lixdii xijaabayday ayuu kamid aha awowhu wax lama dhaxlaan meeshaana looga hadli maayo ikhwatu lium waana uu cadday doonaa inaysan meeshaan waxba ku dhexli karin horena waa usoo caddeeyey uma looma baana inuu hadda kusoo laabtaba lakin waa cadday doonaa waa ku laabaan walmuraadu ujeedada bilikhwati walaala loola jeeda aljinsu weeye liyashmala si u kulmiyo alakha walaal alwaaxida keligiisa iyo walaktar wax badan dakaran mid labkaana ahaaye walaalkaasu ow unthaa mid dhadig ahaaye min alabaweyni meydka kuwa ku aabiya hooyo walaalahaas ahaaye ow min alabi xagga aabaha ka ahaaye duuna alikhwati walaalihii ka sokay walaalihii min alummi hooyada xaggeeda ka ahaaday liannahum walaalaha maydka ku hooyada yasquduuna waa dhacaan biljaddi bisababi ljaddi awowga sababtiisay ku dhacaan kamaa taqadama sidii kusoo hormaray fi lxajbi xijaabidda wa ashaara biqowli wuxuu ku ishaaray fa alqi rid asamca maqalka naxwa maa aquulu hadalka aan leeyahay jihadiisa usoo rid ilaa aakhirihi wuxuu ku ishaaray ila alihtimaami ka murgid ama ku dadaalid bimacrifati tafsiili axwaalihim awowga iyo walaalaha xaalayaalkooda kala saarideeda garashadeeda ihtimaam in la siiyo iyo wa axkaami axkaamtooda liannahaa axkaamtaasu min almuhimaat waxyaalaha muhiimka ayay ka mid tahay qaala wuxuu yihi naadimku waclam biana aljadda duu axwaalin umbika canhuna cala atawaali yuqaasimu alikhwata fiihina idaa lam yacud ilqismu calayhi biladaa fataaratan ya'hudu hulfan kaamila in kaana bilqismati canhu naazila in lam yakun hunaaka duu sihaami faqnac biidaaxi can istifhaami wataaratan ya'hudu hulutha albaaqi bacda dawi lfuruudi waalarsaaqi hada ida ma kanat ilmuqaasama tanqusuhu can daka bilmusaaxama wataaratan ya'hudu subsa almaali walaysa canhu naazilan bixaali awowga halkaanu axkaamtoodii ka bilaabo marka laba goor aan bal sharxiisa ka dhignaya marka hore aan muqadimo kasii samayno awowga iyo walaalaha warkooda dhan wuxuu ku fudud yahay horta walaalaha la sheegayo hadday joogaan kuwa ashiqaa iyo kuwa liabin ah waa la isku tirina mar awowga hadduu jooga masailka raqaibkay kabtaa masaladan waa la isku tirinna marka kow aad dhaxal bilaabaydo waxay leedaha walaalayaa jooga saddexaa joogta waxaana dhici karta laba ku aabihooya iyo mid ku aaba inay yihiin markaasaa leedahay saddexaa joogta marka waa isku tirine marka la isku tiriyo oo awowa lala xisaabtamo o awow wixiisa qaato ay inta dib iskugu laabtaan ley laleey kuwa aabaha war waxma dhaxshaan waddaha naga tag awowaa nagala soo celideen xoogaay markaasay tegaya markaas kuwaan kaligood qaadaan masailka qaraaibkay ka mid waana waxyaalaha lagu daciifiyo ka taha masaladan oo la yidhi wax la fahmi kara maa kaala ila soo dhici maalka waxna kuma lihid waxaa la yidhi wax ku jira shareecada islaamka waa xeeladays marka masaladaas marka koobaad waxba yaanan dacfigeeda gelin horta marka ugu horeyda waa ko waa inaad ogaato walaalaha dhan waa la isku tirin marka la isku tiriyo laba xaalo bis waa marka ho marka lasoo koobo asxaabulfuruud inay wax ka joogaan aan jadkan iyo ikhwada ahayn ilaa ayagu waa iscasabaynayaan iyo inaysan waxba ka joogin labadaasaad ukala qaada hadday wax ka joogaan iyo haddaysan wax ka joogin haddaysan wax ka joogin horumari iyadaa fuduuda mar haddaysan wax ka joogin awowga laba tii u qayb badanaad siini maalkoo dhan thuludkiisa inaad siidaan thuluthu jamiic ilmaal iyo inuu la qaybsado maalkoo dhan thuludkiisa inaad siido maydku ka tegay iyo inuu la qaybsado tii u qayb badanaadna fiirina ee midna kuma qasmanin saddex maaday mid noqeen in waxa weeyaan ثuluثu jamiici اlmaal ay u qayb badnaato oo maalan hal waxa weeyaan waxaa joogta af- saddex wiil aad joogto saddex wiil aad joogto iyo isagii haddaa tiraa la qaybsa muxuu hele rubuc ila afaray noqonayaan hal akaana laga dhigaa marka wax lala qaybsanayo jedka ak oo kalaa laga dhigi rubucuu heli markaas kale waxa u qayr badan inuu thuluthu jamiici maal qaato markaas waa mar mar waxaa u qayr badan inuu la qaybsado oo maalan hal walaalaa la joogo hal wiil nisu hela hadii la idhaha la qaybso ama hal gabaraaba la joogtaba thuluthanuba helaaba waa iyadana waa sheegi doonaa inta goor ay u qayr badan tahay inuu la qaybsado shan goor ay noqon doontaa marna taasa u qayr badnaana marna isku mid ay noqonaya oo maalan laba wiilaa la joogta laba wiilaa la joogta laba wiilaa la joogta haddaad tiraa la qaybso thuluthu hela haddaad tiraa thuluth jamci ma qaadnaa thuluthu hela waa isku miday u noqeen saddexdaasay mid noqeen imaa inay muqaasamad u qayr badnaato wa imaa inay u qayr badnaato waxa weeyaan thuluthu jamiic ilmaal wa imaa inay isku mid noqdaan saas hadii marka haddii aan asxaabulfuruud joogin waxaad leedahay thuluthu jamiic ilmaal iyo muqaasamati u qayr badana awoo weley khayru amrayn wey hadday asxaabulfarad joogaan asxaabulfaradkaad waxooda siina horta markaad waxooda siido aad leedahay saddextii u qayr badan awowe wax ku qaado thuluthul baaqi inta soo hartay in saddexta loo dhigo meel la siiyo sudusu jamiici ilmaal maalkii oo dhan oo asxaabulfuruudku in markay macal intay qaateen laisku daro suduskii in la siiyo iyo muqaasama inuu la qaybsado inta soo hartay saddexdaas tii u qayr badan ayaad siina marka mar waxay noqone waxa weeyaan waxaa u qayr badnaana muqaasamada mar waxaa u qayr badnaana thuluthul baaqi inta soo hartay in thuluth laga siiyo mar waxaa u qayr badnaana sul- sudus jamiic ilmaal mar waxa weeyaan waxaa isku mid noqonaa suduska iyo thuluthka inaad thuluthul baaqi siido iyo inaad sudus jamiic ilmaal isku mid ay noqonaya mar waxaa isku mid noqonaya muqaasamada iyo thuluthul baaqi inaad siido mar waxaa isku noqon mid noqonaa sudusu jamiic ilmaal iyo muqaasamada mar waxaa isku mid noqonaa inaad sudusu jamiic ilmaal siido inaad muqaasamo siido inaad thuluthul baaqi siido kulli isku mid ay noqonaa calaa kulli xaal adiga waxaa kuu qaacida inaad qabsato tiraahdo mar haddii asxaabulfuruud joogaan saddextii u qayr badan u leeyahy sudusu jamiic ilmaal thuluthul baaqi bacda asxaabi lfuruud iyo muqaasama marka waa shan xaalay noqon markaan asxaabulfuruud joogin waa laba xaalo thuluthu jamiic ilmaal iyo muqaasamatii u qayr badan markii ay joogaan asxaabulfuruudna waa sa- waa saddex xaalo thuluthu lbaaqi inay u qayr badan tahay sudus ljamiic ilmaal inay u qayr badan tahay muqaasama inay u qayr badan tahay intaas mar haddaan nidhi aan laqbayna bal aan aragno nad nidhi waclam ogow ana al- biana aljadda awowgii duu axwaalin xaala yaala mid u saaxiiba wey waana shantii xaalo oon sheegno shan xaalo u saaxiibi laba xaaloo ah cinda cadami asxaabi lfuruud iyo saddex xaaloo ah cinda wujuudi asxaabi lfuruud waclam ogow biana aljadda awowgii duu axwaalin xaalayaal mid u saaxiiba inuu yahay umbiika waa kaaga warramaahu ku yidhi naadimku canhunna cani laxwaali xaaladahaas cala tawaali isdabajoog aan kaaga warrami si isdabajoog oo isku xigta aan kaaga warrami umbiika waan kaaga warramin canhu cani laxwaali cala tawaali isdabajoog ayaan kaaga warramin si isku xigta waa kanaa yuqaasimu waa la qaybsanaa alikhwata walaalaha yuqaasimu huwa jadki waa la qaybsanaa alikhwata walaalaha fiihina fi laxwaali xaaladahaas dhexdooda xaaladahaas dhexdooda waa uu la qaybsanaa waa goorma idaa waqtigiiuu la qaybsanaa lam yacud uusan kula soo laaban alqismu qaybtood caleyhi korkiisa bil-ada dhib hadduusan dhib u keenin la qaybsashada marka fiiri haddii asxaabulfurud aysan joogin thuluthu jamiici ilmaal wax ka yar hadduu helo waa dhibay qaybtaas waa inaad inta ka daydo qaybta aad tidaa thuluthu jamiic ilmaal inuu dhibay in kalesaad ku ogaane markaan asxaabulfuruud joogin haddii thuluthu jamiic ilmaal ka yar uu hela hadduu la qaybsado waa dhibtay qaybtu waa dhibtay aada leedahay ka da saasaad ku ogaana inay dhibtay waaya markaasu wuxuu yihi yuqaasimu jadki waa la qaybsanaa alikhwata walaalaha fiihina fi laxwaali xaaladaha idaa lam yacud hadduusan kula soo laaban alqismu qaybtu calayhi cala aljaddi biladaa dhib fa taaratan mar ya'khud wuxuu qaadanaa thulthan kaamila waa kaas ama markay dhibtay waa marka ay dhiftay thuluthan thuluth thuluthkaasoo kaamila dhamaystiran waa goorma marka uu qaadanaa thuluth kaamila isagaa kuu sheegaya waa in kaana hadduu jadku yahay naasilan mid ka degaya canhu cani thuluthi thuluthka bilqismati bisabab qismatin uga degaya in kaana jedka hadduu yahay naasilan mid hoos uga degaya canhu cani thuluthi thuludkii mid ka degaya bilqismati bisababi alqismati qaybta sababteed uga degaya haddii la yidhaha la qaybso hadduu helayo thuluthu jamiici ilmaal wax ka yar mar hadduu helayo waa dhibtay qaybtu mar haddaan saxaabul furud meesha joogin ee waxaa laleeyahay qaybta jooji thuluthu waxaa la siin jamiic ilmaal marka halkaas laba xaalad haysata oo ah markaan asxaabul furuud joogin waa labada xaalo waa maxay inuu la qaybsado iyo thuluthu jamiic ilmaal inuu qaato labadaas xaala tii u qayr badanaadna yeeli hadday isku mid noqdaan haddee middaa rabtaad yeeli waa kana asaga kuu sheegay labadan xaalo oo ah inuu la qaybsado iyo inuu thuluthul kaamila qaataa inay tahay marka aan asxaabul furuud joogin ha yuqaasimu likhwata fiihina idaa lam yacud alqismu calayhi bilada ko waa la qaybsan haddii ay dhibaydaan fataaratan yaakudu thulthan kaamilan in kaana bilqismati an naazil labadaas xaalo inay tahay markaan asxaabul furuud joogin uu kuu sheega waa kana wuxuu yidhi in lam yakun waa hadduusan ku sugnayn hunaaka meeshaas wax lagu qaybsanaa duu sihaami sahmyaal dad u saaxiiba waa asxaabul furud markaysan joogin marka labadaan loo kala doora in lam yakun waa markaysan ahayn hunaaka meesha wax lagu qaybsanaa duu sihaamin sahmyaal kuwa u saaxiiba faqnac ku qanac biiidaaxii caddayntayda can istifhaamin fahamsiin dalbid ka qanac hadhihin wari fahamsiin masaladan jidka waa ku dhibtooday maxaa yeele waaba kuu dadaalu le wuxuu yidhi marka laleeyahay labadaas midi u qayr badanu qaadan oo ah thuluthu jamiic ilmaal iyo muqaasama in lam yakun waa hadduusan ku sugnayn hunaaka meesha wax lagu qaybsana hadduu sihaamin dad sahmiyaal u saaxiiba macnaa asxaabulfurud haddaysan la jirin weye jadka iyo ikhwada faqnac marka ku qanac biiidaaxii caddayntayda can istifhaamin fahamsiin dalbid ka qanac oo hadhihin ifahamsiin ila waaba suu si khulaasaa cadankuugu sheegay halkaas wax uga baxay markii asxaabulfuruud aysan la joogin jad iyo ikhwa wuxuu gelayaa haddii asxaabulfuruud la joogaan wuxuu yidhi wa taaratan mar ya'khudu wuxuu qaadanaa jadkii thultha albaaqi inta soo hartay thuludkeed bacda dawilfuruudi fardiyaalka dadka u saaxiibkaa ka gadaal iyo wal arsaaq risqiyaalka dadka oo asxaabulfuruudka risqiyaalka baabka beytka lagu dhamaystiraya dadka asxaabulfuruudka markay waxooda qaataan in maalka soo haray markii saddex loo qaybiyo uu meel qaadana uu meel qaadana waa goorma haadaa xukunkaas oo ah inuu qaato thuluthul baaqi xaasilun wuxuu soo xasilaa idaa maa kaanat ilmuqaasamatu muqaasamadu markay noqoto tanqusuhu mid ka nuqsaaminayda jadka can daaka daaka halkaa lagu ishaaray thuluthulbaaqiga can daaka thuluthulbaaqiga bilmusaaxamati isciriirinta sababteedna ay uga nuqsaamido halkaas markaa markay asxaabulfuruud joogaan maxaad joogtaa laba xaalo inuu thuluthulbaaqi qaato iyo inuu la qaybsado marka inuu la qaybsado ayaa asal ah laakiin goormuu qaadan thuluthulbaaqi haddii la qaybsigu uu ka nuqsaaminaayo thuluthulbaaqi waa kaas wuxuu yidhi wa taaratan mar ya'khud wuxuu qaadana thuluthulbaaqi maalka inta soo hartay thuludkiisa bacda dawilfuruudi faradyaalka kuwa u saaxibka ka gadaal inta soo hartay oo baaqiga noqotay bacda dawilfuruudi inta baaqi noqotay iyo wal arsaaq marka asxaabulfuruud wuxuuda la siiyo inta baaqiga noqotay thuludkeeduu qaadan haadaa qaadashadaasu xaasilun wuxuu soo xasila sugnaanaa idaa maa kaanat hadday ahaato almuqaasamatu la qaybsiga uu la qaybsado ikhwada tanqusu mid ka nuqsaaminayda can daaka thuluthulbaaqiga waa markay thuluthulbaaqiga ka nuqsaamido marka uu waxa weye thuluthulbaaqiga qaadana marka halkaas maxaad ka fahamtay haddaysan ka nuqsaamin waa ula qaybsaa wa haddaysan ka nuqsaamin waa ula qaybsaa wa bilmusaaxamati bisababi lmusaaxama isciriirinta sababteedna ay uga nuqsaamido halkaas marka laba xaalaan maraynaa asxaabu furuud ayagoo joogaan waa la qaybsan ko thuluthulbaaqiyuu qaadan haddii la qaybsigu thuluthulbaaqi ka yar nasiib u siinaa xaaladii saddexaad waa tanaa marka asxaabu furuud joogaan wa taaratan mar ya'khudu wuxuu qaadanaa jadkii sudsal maali maalka suduskiisa maalkao dhan oo lix loo dhigay suduskiisa waa goorma waa markii la qaybsashadii waxay ka nuqsaamine thuluthulbaaqi ka nuqsaamime laakiin sudusi ka nuqsaamine waxaa dhacda la qaybsashadii iyo thuluthulbaaqiga inay isku mid ba noqdaan ma arki doonaa isku mid ay mar noqdaan isku mis isku nasiibu ku helaa laakiin maalkao dhan suduskiis ka yaru helaa mar walba markaas waajib waxaa noqonaya sudus nasiib saddex sabcin ilma walaysa jedki ma ahan naazilan mid ka degaya canhu cani sudusi suduska bixaalin sinaba xaaladna kama dego mar marna lama ogola inuu waa meesha ugu dambayda dhufayska ugu dambeeyuu galo weeya oon laga saari karin xataa hadday arrintu gaarto in asxaabulfuruud oo dhamta maalka dhamaystaan sudus ka haro ikhwadu waa tegaya isagaa qaadanaya sudus waxyaalaha layaab kale kamid a masaladan lagu daxniyo oo waxaa la leeyahay hadeerso kuwi xasaba la ahaa maxaa diray asna wax siiyey ha qaab xataa male dariiq ay iskaga socoto masaladii oo mudarin waxyaalaha layaab kale kamid a marka khulaasadii waa intaas aan hore u sheegnay waxa weeyaan in la yidhahdo jadka iyo ikhwadu haddii asxaabulfuruud aysan la joogin jadku laba xaaloo mid leey laba kii u nasiib badan thuluthu jamiic ilmaal iyo muqaasama tii u khayr badan hadday isku mid noqdaan hadday iskaga qayb saddexdaas ayna mid noqon inay u khayr badnaato muqaasamadu inay u khayr badnaato thuluthul kaamil iyo inay isku mid noqdaan haddii asxaabulfuruud joogaan asxaabulfuruuda waxooda la siin marka soo hartay saddex tii u khayr badana jadow kusoo dhacaa laleeyahy maal inuu la qaybsada inay u khayr badanta inta soo hartay walaalaha jooga mar walba wadaad walaalaha tiradooda ay ku xirnaan inay u khayr badnaato in thuluthul baaqi la siiyo inta soo hartay thuludkeeda in la siiyo sudusu jamiicilmaal inay u khayr badnaato saddexdaas mid u khayr badnaa wax lagu siina shara aqulu waxaan leeyahay ayuu yidhi liljaddi awowga waxaa usugnaaday maca alikhwata arbacatu axwaalin afar xaalo waana shan xaalo sida xaqiiqada ee afar xaalo maaha waan arkayna saxaa yeele waaba sheegnay amhiladana waa ku arki doona aqulu waxaan leeyahay liljaddi awowgii waxaa usugnaaday maca alikhwati walaalaha jirkooda arbacatu axwaalin afar xaalo xaalin xaaladaa usugnaatay xaaladaasoo yuqaasimu uu la qaybsan marka fiiri afar xaalo siduu uga dhigayna waxay tahay la qaybsashadii uu hal mid ka soo qaado maogtahay markay asxaabulfuruud aysan joogina la qaybsi iyo thuluthul-jamiic ilmaalaan sheegnay markay asxaabulfuruud joogina la qaybsi thuluthul-jamiic ilmaal sudusaan sheegnay la qaybsashadiiyuu hal mid ka wada dhigay saasuu uga dhigay afar wuxuu yidhi aquulu waxaan leeyahy liljaddi awowgu waxa usugnaaday maca alikhwati walaalaha la jirkooda arbacatu xawaali saas daraadeed calaamatulbaqarigu asagu shanta xaalu ka dhiga sidii oo culamada kaleeto faraaidku bay ka dhigi jireen arbacatu axwaalin afar xaalo xaalin xaala usugnaatay xaaladaasoo yuqaasimu uu la qaybsana fiihi xaalka dhexdiisa alikhwata walaalaha wujuuban oo ay tahay waajib inuu la qaybsado wa xaalin xaala usugnaaday xaaladaasoo yufradu loo qadaraayo lahu liljadi fiiha xaalada dhexdeeda thuluthulmaal maalka aan thuludkiisa labadaas goor marka la kala dooransiinaa waa markii aysan asxaabulfuruud joogin wa xaalin xaala usugnaaday yufradu lahu loo qadara fiiha xaalada dhexdeeda thuluthulbaaqi inta soo hartay thuludkeed bacda alfuruudi fardiyaalka ka gadaan xaalad loo qadara waa waa markii asxaabulfuruud joogaan la qaybsashaduna ay dhibaydo ay thuluthulbaaqi wax ka yar ay siinaydo wa xaalin xaala usugnaaday xaaladaasoo yufradu lahu loo qadara fiiha xaalada dhexdeeda sudusulmaali maalka dhan suduskiis markaasna waxa weyan asxaabulfuruuda jooga la qaybsashada iyo thuluthulbaaqigu waxay ka nuqsaaminayaan sudus waa kana fa yuqaasimu waa la qaybsanaa alikhwata walaalaha ka akhin walaal xaalu lamid yahay walaalkaasoo minhum kamid a hal walaalo ayaga kamid a bishardi allaa tanqusahu inaysan ka nuqsaamin almuqaasamatu la qaybsashada can ilfardi faradki waa inaysan ka nuqsaamin marka maxaa u farad waa inaad ogaataa maxaa u farad haddii asxaabulfuruud aysan joogin thulutha u farad haddii ay waxa weeyaan asxaabulfuruud joogaanna waxa weeyaan thuluthulbaaqi ama sudus jamiicilmaal labadaasa farad marka waa inaysan faradka ka nuqsaamin saasaa loola jeeda markaasuu yihi fa yuqaasimu waa la qaybsamaya alikhwata walaaluhu la qaybsanaa ka aqin walaal xaalo lamid iyo walaalahas walaalkaasoo minhum kamid a bishardi allaa tanqusahu inaysan ka nuqsaamin shardigeeda almuqaasamatu la qaybsashadu can ilfardi faradki wa huwa faradku waa kana thuluthulmaali waa maalka dhan thuludkiis waa goorma in lam yakun haddaysan ahayn macahum ikhwada iyo jedka la jirkooda saaxibu fardi qof saaxibu fard hadduusan joogin farad waxaa u ah thuluthljamicmaa fa in kaana hadduu ahaado macahum la jirkooda saaxibu fardin qaasama alikhwata walaalaha waa la qaybsana waa muqaasamo kale waa goorma maa lam tanqus ilmuqaasamatu la qaybsashadu waa intaysan ka nuqsaamin can thuluthi lbaaqi inta soo harta bacda alfuruudi faradyaalka ka gadaal soo harta thuludkeed haddaysan ka nuqsaamin oo sudus iljamiici ama maalka dhan suduskiis aysan ka nuqsaamin labadaasa u farada marka ay ahlu farad joogaan labadaas wa haadaa hadalkaas huwa lmuraadu waa midka loola jeedo biqowlihi qowli naadim naadimka qowlkiisa uu yidhi idaa lam yacud ilqismu qaybtu haddaysan kula soo laaban calayhi cala aljaddi biladaa dhib bian xasara dhibkii see ugu soo laaban bian xasala waa inuu u xasiro lahu liljaddi awowga bilmuqaasamati bisababi lmuqaasamati mithlu maa shay wax lamid maya wuxuu yidhi wa haadaa xukunkaas walmuraadu waa midka loola jeedo biqowlihi naadimka qowlkiisa uu yidhi idaa lam yacud hadduusan usoo laaban alqasmu qayb alqismu qaybtii calayhi jadka korkiisa biladaa dhib wadaalika dhib la-aanta waa dhib la-aanta waa dhib la-aanta wadalika cadamu adaa dhib la-aantu xaasilun waa mid soo xasilaya bian xasala inuu u soo xasilo lahu liljaddi bilmuqaasamati la qaybsiga uu ugu soo xasilo mithlu maa shay wax lamida yaxsulu ugu soo xasilaya lahu jadka bilfardi fal cadamu adaaga waxa weeyaan waa inuu muqaasamadii ku helo intuu faradkii ku helayo hala qaybsaa markaas haylayd ma dhibin o amase waa inuu usoo xasilo akharu wax ka badan min alfardi faradki faradkii wax ka badan oo muqaasamada ku hela marka cadamuladaag waa labadaas labadaas weeye cadamuladaag marka laqaybsigu uusan dhibayn waa markuu intuu faradka ku heli lahaa uu muqaasamada ku helayo iyo markuu ka badan ku helayo wadalika mithaalki kajadin amhiladaa uu aad baabkan ugu waasicina taasuna wax badan ay fududayne baabka inay fududayne wadalika mithaalki kajadin wa akhaweyn oo kale waay asxaabulfurud ma joogaan waxa weyan kajadin awow iyo akhaweyn marka waxaad tidhahda asxaabulfarad ma joogaane hal jad iyo laba walaal weeye u qaybi maalkii haddaad u qaybido waa saddex ila jadka waxaa la yidhi ka akin ka dhigay waa saddex qof maalkaas saddexa loo qaybinaya thuluthu helo qof walbaa haddii aad tidhaahdo thuluthu jamiic ilmaal siina thuluthu hela jadku marka maanta muqaasamadii muxuu ku helay intuu faradka ku heli lahay marka ma aysan dhibin markaaso kale waa iskala qaybi waa la garta markaas waa mid waxaa usoo xasilay markaas muqaasamada ugu soo xasilay intii ugu soo xasili lahayd faradka wa ka jadin wa akin oo kale waayo jad iyo ak aaba jooga meeshii dhameed markaana markaan waa u kala bare nisuuba hela wax ka badan thulutuljamiic ilmaal yu hela marka waxaaba u roon muqaasamada waa waajib markaas o kale muqaasamada fa yuqaasimu waa la qaybsana ku yidhi fiihimaa labadan masalo fa yaxsulu lahu waxaa usoo xasila fi suurati ula suuradda hore waa markay jad iyo akhaweyn ahaadeen athuluthu thulutha usoo xasila wa fi thaaniya suuradda labaad oo aa jad iyo aq markay yihiin aan nis bara usoo xasilay laba loo kala baraayo wa huwa nisku akthar isagaaba ka badan min thuluth marna marna wuxuu ku helay muqaasamadii wax lamida faradkii marna wax ka badan uu ku helay labadaas goor waa la qaybsana wa ka ummin hooyo kale weeye marka iyadoo asxaabulfurud la joogaanu marka gela wa ka ummin hooyo iyo wa jadin iyo wa aqin oo kale waayo mar hadday asxaabulfurud la joogeen horta marka ugu horeyda asxaabulfurud wuxuuda sii jad iyo aq aa jooga hooyo maxay leeda maanta maxaa u farad haye sheikh maxay leedaha maanta hooyo faradka hooyaa lagaa raba lesh say ku leedahay fiir siday ku leedaha lagaa raba hooyo meeqaa shardi sudus markay yeelayda shuruuddeedii waa inaad xasuusataa thuluthay leedahay say ku leedaha marka sheekh maay siday ku leedahay sii caddee farac waarisu ma joogo walaa taxaduda ma jogo saasay ku leedahay ha saas weeye maanta hooyo thuluthay leedahay maxaa yeele farac waarisana ma joogo walaala taxaduda walaala taxadudayna ma joogaan markaas thuluthay leedahay marka marka saddex maalkii u qaybi markaad u qaybido hooyo thulutkeedisi maxaa soo haray thuluthaanaa soo haray waxaana jooga jad iyo aq waxaa lagu yidhi marka saddex midi u qayr badan sii sud inaad siido muqaasama inay u qayr badanto inuu la qaybsado inuu thuluthljami waxa weye thuluthulbaaqi inta soo hartay thulutkeed in la siiyo iyo in waxa weya sudusu jamiic ilmaal maalka oo dhan suduskiisa laqab saddexda ayaa u qayr badan marka maanta shaki male waxaa u qayr badan muqaasama maanta maxaa yila haduu la qaybsado muxuu helaa thuluthaankaana kala qaadanaya mogta thuluthu jamci maalu hela ir hadduu la qaybsado haddii la haddii sudus la yidhaahdo wuxuu heli lahaa sahmiga barkiisuu heli sahmiga barkiisuu heli haddii la yidhaahdo thuluthulbaaqina wuxuu heli lahaa sahmi oo laba saddex loo dhigay laba meelo uu heli sahmiga oo saddex loo dhigay laba meelo ilaa laba sahmiya meesha taale mogta saddex u qayb sahmi oo saddex loo dhigay laba meelood u heli laakiin hadda hal sahmi iska hel oo thuluth kaamil ah marka muqaasamada u qayr badan maanta oo kale waaya lilummi hooyo athuluthu waa usugnaaday waliljaddi awowna nisfulbaaqi inta soo hartay barkeeda usugnaaday muqaasamatan kal akhi xaaluu lamid yahay wadalika kaasuna thuluthljamiic ilmaal waa maalka dhammaantii thulutkiisa wa huwa muqaasamada oo thuluthjamiic ilmaalkaas wa huwa muqaasamada a khayrun lahu u qayr badan min thuluthilbaaqi iyada uga qayr badan bacda fardi lummi hooyada faradkeeda ka gadaa wa min sudus ljamiicna isaga uga qayr badan taas waa masalo wakazawjin wajadin markaa maskaxda in la dhalaaliya la rabaa qof walbaaba ilaa waa dhammaaday dhaxal waxa weeyaan axkaamtii fiqulmawaariid kuso kudha- ku socotay baabki ugu dambeeyaan marayna xisaab un baa hartayba marka waa in qaabka wax loo qaybina marka qof walbaa marka shuruuddii inuu soo istixbaara la rabaa markaa wuxuu yidhi wakazawjin wajadin wa aqaweyn oo kale waa wakazawjin wajadin wa aqaweyn haye zawj muxuu leeyay ilaa meeshii farc waarisa ma joogaan nisuu leeyay marka maalkan horta lix u qaybi saddex sii zawja saddexaa soo hartay saddex markay soo hartay awoowo waxaa lagaa rabaa cid wax u qayr badan saddexdii inaad fiirto muqaasama miyaa u qayr badan thuluthulbaaqi miyaa u qayr badan mase waxaa u qayr badan sudusu jamiic ilmaal bal fiiri maalkii lixa loo qaybiyey saddex sahmi zawjkiya qaatay oo bar ah saddex sahmiyaa soo hartay hadduu la qaybsamay muxuu helaa laba walaalaa la joogtay hal xab buu heli waa la garta haddii la yidhaahdo inta soo hartay thuluthulbaaqi ha laga siiyana muxuu heli a muxuu heli saddexaa soo hartay sahmi muxuu heli haddii la yidhahdo thuluth ha laga- laba hela maya thuluth baaq hal hal xabo hela xab buu heli Sax.
haye haddii la yidhahdo sudusu jamiic maal hala siiyana muxuu heli maal xabadu heli marka maanta waa iskugu mid saddexdii sooma jeedin saddexdii maanta waa iskugu mid ha inaad tidhaahdo la qaybso ha halu helin hal sahmiyu helin haddaad tidhahdo thuluthulbaaqi siina saddexaa soo harta midaa la siina halu helin sahmi haddii la yidhahdo sudusu jamiic maalina halu helin waa iskugu mid wuxuu yidhi yuqaasimul akhaweyn waa la qaybsanaa markaan filbaaqi inta soo hartay bacda fardi zawji zawjka fardiisa ka gadaal soo hartay fa yaxsulu lahu waxa usoo xasila mithlu thuluthi lbaaqi thuluthulbaaqi intuu ku heli lahay oo kale wa mithlu sudus ljamiic maalka dhammaantii suduskiis wax lamid ah u heli falam yacud kuma soo laaban alqismu qaybta cali korkiis bil adaa wax dhiba uma keenin maxaa yeele saddexdii yaa iskugu mid ah marka waa iskala qaybsan fain xasala hadduu u xasilo lahu liljaddi awowga bilmuqaasamati bisababi lmuqaasama la qaybsashada sababteed aqalu wax ka yar min thuluthi lmaal maalka dhammaantii thuludkiis bacda bacda fardi waxa wey waa markaan marka fard waa markaan asxaabu farad joogin wey ogow asxaabu furuudaa la joogin fa in xasala hadduu usoo xasilo lahu liljaddi awowga bilmuqaasamati bisababi lmuqaasama la qaybsashada sababteed hadduu ugu soo xasilo aqalu wax ka yar min thuluthi lmaal maalka thuludkiis furida waa loo qadarin liljaddi awowga athuluthu thuludkii kaamilan xaalu yahay mid dhammaystiran waa goorma laakiin marka saas loogu qadarin oo laleeyahay ama muqaasamada waa inuu ku helaa wax aan ka yarayn thuluthujamiic maal waa goorma waa markii aan asxaabu furu joogin waa kanaa shardigaas isagaa ku xihay wuxuu yihi bishardi allah yakuuna waa inuusan ahaanin macam la jirkooda duu sihaami sahmiyaal kuwa u saaxiiba ey saaxiibu fardi waa inuusan ahayn duu sihaamin sahmiyaalku waxa weya mid u saaxiiba waa inuusan ahayn waayo ey saaxibu fardi waa inuusan ahayn ka jaddin awoowe wa halaathu ikhwatin iyo saddex wiil lama tiriyo tan inta goor oo dhib ay ku tahay muqaasamadu ma tirsana wax xasrisan maa tiradii ka badan marka ka jaddin waa awow oo kale iyo wa halaathati ikhwatin saddex wiil oo ubaydka walaalihiisa xaaladaas oo kale wax asxaabu fardana ma joogaan haye markaas oo kaleeto muqaasamo iyo thuluthul ka- kaamil ayaa u qayb badan thuluth baaq hal thuluthka u qayb badan maxaa yeele hadduu la qaybsamo muxuu heli wuxuu helayaa waa saddex wiil iyo asaga afaray isku noqonayo rubuc hela rubcu helay khalaas waa ay dhibay marka dhibay ku taha rubcu hela rubuc iyo thuluth waxaa yar rubuc rubucu heli fa inahu jadkii in qaasama hadduu la qaybsado alikhwata walaalaha xasala lahu waxa usoo xasilaa rubculmaali maalka rubciis fa tanqusuhu way nuqsaamine almuqaasamatu la qaybsashadu can thuluthiyi ka nuqsaamine fa yufradu lahu waxa loo qadaraa athuluthu thuluth marka marka maalka saddex inta loo qaybiyaa mid la sin labada soo hartaa laleeyahay qaybsada saddexdiinaan qaybsada fa yufradu lahu huluthu wa yuqsamu lbaaqi inta soo hartana waa loo qaybin bayna alikhwati walaalaha dhexdooda calaa halaathi saddexa loogu qaybin saddexda wiil ha saddex meedaa u qaybsantaa laba ha loogu qaybin waa noo imaan doonta xisaabta noogu qaybin sida loogu qaybin saddexda wiilaad ku dhifa marka hore saddex soo maalka maadan qaybin maalkaad saddexaad marka hore u qaybida saddex maad u qaybida ayaad thuluthiisa awowey labaa soo hartay laba saddex uma qaybsanto saddexdaa madax wiilashaan saddexdaa madaxyadooda saddex ku dhifo saddex asalkii masaladaad ku dhifan madaxyadooda sagaalaad u qaybin maalka dhan sagaal markaad u qaybido awoowe sow hal ma qaadan saddex ugu dhuf ilaa saddexa lagu dhuftay saddexu qaadan maxaa soo haray lix lixa usoo haray wey lix waa u qaybsantaa marka saddexda saddexda wiil kiiba laba ha qaataa laleed saasay ugu qaybsanay wa daabidu haada kan daabidiisa marka daabidu kugu samaynaa markaan asxaabul furuud la joogin oo ay u dhib badan tahay waxa weeyaan muqaasamada ama iyo markaysan udhib badnayn waa kana wuxuu ihi wadaabidu hada kan daabidkiisa waxa weeye an yaziida waa dhibka ha, adaha adaha dhibkiisa weeye waa markaan saaxibulfarad joogin wadaabidu haadaa dhibka daabidkiisa waxa weeye an yaziida inay ka siyaadaan cadadu ru'uusi likhwa walaalaha madax tiriskoodu calaa milayhi labanlaabkiisa intaasaa daabid u ah laban laabkii awoowaha laban laabkiisu inay ka siyaadaan waa xaaladda ay dhibaayaan adaha waa halkaas mar hadday laban laabkiis ka siyaadaan waa dhibaayaan waa midaas walaa tanxasiru mana koobanto ku yihi suwaru suuradiisu ma koobanto lixdan iyo boqol iyo konton nina kuma koobanto fa in kaanuu hadday ahaadaan marka marka saddexay noqeen inay laban laabkiis ka badan yihiin waa dhibi inay laban laabkiis ka yar yihiin waxa weeyaan wax u roonta muqaasamada inay laban laabkiis yihiin waa isku mid muqaasamada iyo thuluthuljameicilma saddexdaas xaalana wey kamaba bixi karo hadday laban laabkiis ka bataan waa dhibi muqaasamadu waa in thuludkiisa uu iska aada hadday laban laabkiis yihiinna waa iskugu mid muqaasamo iyo thuluthuljameicilmaal hadday ka yar yihiinna waxa u dheef badan la qaybsiga waaba saddexdaba wuxuu ku yidhi fain kaanu hadday noqdaan aqala wax ka yar min milayhi laban laabkiis oo waa hal walaalba ama waa adu waa koobayna waa shan goore shan goore ka yaraanayaan isagaaba koobi doonaya waa shan goorbe eh fa in kaanu hadday noqdaan aqala wax ka yar min milayhi laban laabkiis falmuqaasamatu la qaybsashada khayrun lahu u khayr badan min athuluthi thuluth iyada uga khayr badan mar hadday laban laabkiis ka yaraadaan oo laba walaal ay ka yaraadaan waaye wayanxasiru dalik arrinkaas wuxuu ku koobmaa fii khamsi suwarin shan suuro shan suuru ku koobmaa waa markay ka yar yihiin laban laabka wahuna shantii waxa weeye jadun awoowe iyo wa uktun gabar walaala markaas fiiri walaal shana waxaan idhi walaalku ka- jadku ka aku ka dhigan yahi waa nin lidakari misl xadidnasa inaan loogu qaybin maalkii marka see loogu qaybin jad iyo ukhta halaata inta loo qaybiyaa laba la siina ilaa mar kasta haddaad gabdho iyo wiil wax u qaybaydo wiilka laba laga tiriya masaladaas marka saddex ka tiri waxaad leedahay awoowo laba iyo gabadho mida maalka saddex u qaybi labu qaadan thuluthan u qaadan waa marka ugu nasiib badan isaga hadduu hal gabara helo ko lahu waxaa usugnaaday macaha maca alukti walaasha la jirkeeda athuluthaaniya usugnaaday ku yidhi tan labaad waxa weeyaan jadun hal awoowe iyo wa akhun hal walaal ow ukhtaani ama laba gabdhood oo walaala waa laba suuro ogow halkaas wey hal suurada maaha ha waxa weeya meesha waxaa jooga hal aw- hal walaal iyo awow maalkaa kala baranaya nisu hela ama waxaa jooga hal eh, laba gabdhood iyo awowe waa kala baranaya labada gabdhoodna waxay helayaan waxa weeyaan nis asaguna nisu heli waa saddex goor oo ay u qayr badan tahay la qaybsigii wuxuu ku yidhi lahu waxa usugnaaday annisu nis si suuratani labada suuro akaas laba suuro waa marka saddex suuraan marayna oo ay u khayr badan tahay la qaybsigu suuradda afraad waxa weeye jadun wa akhun wa uktun waa jad iyo wiil iyo gabar shan qofaa joogtaad leeda markaas oo kale oo jadkana labaad ka tirin akha wiilkaana labaad ka tirin uktadana midaad ka tirin maalka shanaad u qaybin shan markaad u qaybido ayada hal midaad siini labana wa wiilka siin waxa weeyaan labana isaga marka muxuu helay khumsaan u helay maalkiiyo shan loo dhigay laba meelood uu helay maalkiiyo shan loo dhigay laba meelood uu helay khumsaan u helay waaye jadun wa akhun wa uktun ow halaau akhawaatin tanuna waa lamid suuradda shana halaau akhawaatin saddex gabdhoodaa la jooga lahu waxa usugnaada fiihima labada masalo waa marka ay la joogaan hal wiil iyo gabar iyo markay la joogaan saddex gabdhood khumsaan shanaa loo qaybin waxa weeyaan markaasaa laba la siina isaga marka shantaas goor wax u qayb badan la qaybsashada saddex goor ay isku mid yihiin uu raba inuu kuu sheego marka la qaybsiga iyo thuluth wuxuu yihi waa in kaanuu hadday noqdaan walaalaha mithlayhi awowga laba laabkiisa laba wiil ama wax lamida laba wiil ama wax lamida waxaa lamida afar gabdhood laba wiil afar gabdhoodaa lamida waxaa lamida hal wiil iyo laba gabdhood aa saddexda suuraba iyagana waa kana wuxuu yidhi wa in kaanuu hadday walaaluhu noqdaan milayhi awooga laba laabkiis istawaa lahu waxa u sinaana almuqaasamatu la qaybsashadii iyo wa huluthu thulukii wayanxasiru waxayna ku koobmaydaa fii halaati suwari saddex suura marka ay la qaybsiga iyo thulutku ay u siman yihiin oo ay milayhi yihiin saddex suura wey wahuna waxa weeye jadun maca akhaweyn jad oo laba wiil la joogto waa saddexe haddaad tiraahdo waxa weya waa u qaybinaana thuluthu hela ilaa waa saddex ma- madaxe haddaad tiraahdo thuluthu jamici maalaan siinaana waa thuluthkii ko midda kaleeto oo amase maca arbaci akhawaati afar gabdhoodaa la jirta waa jad iyo afar gabdhood waa sidii afar gabdhood laba wiilay u dhikamaa o amase maca aqin wa uktayn hal wiil iyo laba gabdhoodaa la jirta labada gabdhoodaa wiil udhi kara marka iyadoo laba wiil la jirta lamid saddexdaas suuro wax iskugu mid ay noqonayaan waxa weeyaan muqaasamadii iyo thuludka halkaas wuxuu uga soo gudbay as- oo uu aad ugu faahfaahiyey waajad iyo ikhwa oonu la joogin saaxibulfard iyadoo saaxibulfard la joogo oo saddexdii mid u khayr badan la siinaayo uu raba hadda inuu gabo wuxuu yihi wataaratan mar yufradu lahu waxaa loo qadaraa thulutu lbaaqi inta soo hartay thuludkeed bacda alfuruudi fardiyaalka ka gadaa fii ma idaa kaana waa markuu ahaado macahu jadka la jirkiisa asxaabu furuud asxaabu furuud markay ahaadaan walow kaana haba ahaado saaxibufaradku waaxida mid keligiisa markaas thuluthulbaaqiya loo qadaraa goormay u caynoobay thuluthulbaaqi thuluthulbaaqi bishardi waxay ugu caynoobeen an tanqusahu inay jadka ka nuqsaamido almuqaasamatu la qaybsashadii can thuluth lbaaqi thuluth lbaaqi faqad oo kaliya muqaasamada haddaad tira la qaybso sudusu jamci lmaali kama yara wax uu helaayo laakiin waxay ka yartahay thuluth lbaaqi markaas waxa u caynoobaaye thuluth lbaaqi waa markaas ko walaa tanqusuhu ka nuqsaami maydo marka thulu markaan ay u caynoobaydo thulubaaqiga walaa tanqusuhu awowga ka nuqsaami maydo almuqaasamatu laqaybsashadu can sudusi jamiic ilmaal ka nuqsaami maydo wadalika mithaalkii ka ummin waa hooyo iyo wajadin awowe iyo wa halaati ikhwatin iyo saddex wiil oo walaala ah marka markaad sidaas tiraahdo markaasoo kale hooyo sudus ay leedahay sababtoo ah jamac oo ikhwaha jooga markay sudus maga marka masalada waxay leedahay hal faradaa ku jira halka faradaa lagu dhisi marka lixa loo dhis hooyada sideedas shanaa soo hartay shan markay soo hartay shan markay soo harto haddaad tiraa la qaybso afaray noqonaya wuxuu helin sahmi iyo khumsu sahmi iyo sahmi shan loo qaybiyey meeshiisa uu heli haddaad tiraa la qaybso maxaa yeele waa shan sahmiya meesha taalla waan afar marka min hal sahmi kale sidii sahmina shan ugu qayb taas waa mid haddaad tiraa la qaybso haddaad tiraado sudusiina hal xabuuba qaada lahaaba waa ka waa- waa ka- muqaasamadaaba u roomba soo uma jeedin laakin thuluth jamiic ilmaal haddaad tiraahdo thuluth jamiic ilmaal hadda thuluth lbaaqi indhita cafwan thuluth lbaaqi jamiic ilmaal ma yaalee haddaad tiraahdo wuxuu helin sahmi iyo thuluthaa sahmi sababtoo ah haddii aad thuluth waxa weeyaan markii saddex ha loo qaybiyo la yidhahdo saddex hadii loo qaybiyo saasuu heli wuxuu helin sahmi iyo thuluthaa sahmi uu heli haddaad tidhahdo thuluthulbaaqi si sababtoo ah shan sahmiya tiilay soo maha saddex u qaybi saddex sahmi kala dhig laba sahmiyaa soo xar sa labadan sahmi mid walba thuluth ka qaad ee isku da marka maxaa soo hara waxa weeye mid walba xad- mid walba labada sahmiyo soo hartay mid walba thuluth ka qaad thuluth ka qaad ee labada thuluth isku dar labada thuluth soo ma ahan thuluthaa sahmi soo maaha meel walbana maxaa ku haray thuluthaa sahmi marka meel walba waxay noqonaydaa hal sahmi iyo thuluthaa sahmi markii saddex loo qaybiy marka haddii la yihahdo thuluthul baaqi haqaat wuxuu helaa hal sahmi iyo sahmi saddex loo qaybiyey laba meel uu heli wuxuu yidhi ka umin wajadan wa halaata ikhwatin lilummi hooyada asudusya usugnaaday wa huwa sahmun waa hal sahmi oo min sitati ashumin ka mid a waliljaddi awowgii waxaa usugnaaday thuluthulbaaqi wa huwa thuluthulbaaqigiina dhe sahmun waa hal sahmi iyo wa thulutha sahmi sahmi saddex loo qaybiyey laba meelo Mhm. sahmi saddex loo qaybiyey laba meelo ayuu noqon ayuu noqon liannahu jadka markaas marka waajib waxa ah in thuluthulbaaqigaas la siiyo ee muqaasamana ma banaana sudusu jamicilmaalna ma banaana liannahu jadki uu yidhi in qaasama ikhwata hadduu la qaybsado yaxsulu lahu waxa usoo xasili lahaa sahmun sahmin iyo waruuxan Ehe, halkaas waan qalda markii dhow soma jeedi iyo khumusan eh, waa qalda maxaa yeelay shan sahmiya tii leeyihi waa afaray ahaayeen min sahmi markay uqaataan halka sahmiyu soo haray afaraa loogu qaybila Ehe, marka sahmi iyo rubuc saasay ahayd sida sawaabkaa wa in akhada sudusa suduska hadduu qaatana xasala lahu waxa usoo xasilaya sahmun hal sahmi falwaajiba marka waxaa waajibka lahu jadka maca dawilfuruudi faradyaalka la jirkooda khayrulumuuri arrimaha midda u khayr badan weeye arrimaha athalaatati oo saddexda saddex arrimood midda u khayr badan aa waajiba mar haddii asxaabulfuruud joogaan waa maxay wahu saddexda arrimood waa thuluthu lbaaqi iyo muqaasama iyo sudus jimicma wa huwa khayru umuurkuna hunaa halkan thuluthu lbaaqi wey thuluthu lbaaqi wey halkan halkaas iska jooga allah subxana wa tacala alam sala allah wasalam wbaaraka calaa nabiyina maxamed